warshada xareed water combany oo laga hirgeliyey deegaanka hurshe si bulshada deegaanka hurshe u helaan biyo nadiifa waxaana loo qabtay munaasabad kooban oo xarigga looga jarayey iyadoona xarig jarka munaasabadda ay kasoo qayb galeen maamulka magaalada hurshe odayaasha dhaqanka aqoon-yahano ururada dhallinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool deegaanka hurshe ugu horeyn qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha ayaa ka hadlay xarig jarka iyaga oo soo dhoweeyey xarig jarka warshadda horta waxaan u taagannahay xarag jaridda xareed water combany oo ah warshad biyood oo laga hirgeliyey degmada huurshe waxaan leenahay tii deegaanka anfacda allah ka dhigo warshadaas waxaan u mahad celinaynaa alxamdulilah ilahay baan u mahad celinaynaa marka koowaad marka labaad ganacsatada hirgeliyey oo kambanigan iska leh oo ka hirgeliyey degmada waa warshad ama adeeg baahi badan loo qabay muminka muxtarifka waxaa lagu sheegaa dadka inuu ugu khayr badan yahay oo dadku wax badan ay baahi u qabaan aysan heli karin uu keeno qofka muxtarifka ahi yacni waxaan u wadaa soomaaliya haddaan ka dhigo qofka xirfaysta oo safarada ama ashyaada adeeg imkaaniyaadka dadku aysan heli karin dadka u sameeya xagga ilaahay dartiina u sameeya wanaag badan baa lagu sheegay xagga aakhiradooda adduunkana dadka dadka anfaca iyaga weeye aniga oo ah khiyaar cabdi axmed ahna guddoomiyaha ururka haween degmada huurshe waxaan u taaganahay xarig furka xareed water combany oo lagu soo laga furay degmada hurshe waxaan u malaynayaa aad annaga iyo dadka nawaaxiga hursheba inaan ugu kaba ducaynayno annagu aad baan uga ducaynaynaa arrintan dhanka kale saadaq sheekh yuusuf oo ah shakhsiga hirgeliyey kombaniga ayaa hadallo dhiiragelin ah munaasabadda ka jeediyey xafladani waa xafladii xarig jaridda warshad yar oo laga sameeyey magaaladan degmadan huurshe xareed water combany ilaahay baan marka koowaad uga xamdinaynaa noo hirgeliyey ujeeddadoodana waxa weeyaan dadka in laga haqabtiro waxyaalaha baahida oo asaasiga u baahan yihiin ayayna ka mid tahay mar waliba waxaan isxusuusinaynaa haddaanu nahay dadka jooga degmada huurshe qof walba awoodda uu leeyahay inuu isticmaalo oo wax horumara kusoo kordhiyo biyo nadiifa dadku inuu helo caafimaad inuu helo shay kasta oo muhima in la helo ugu dambeyn guddoomiyaha magaalada huurshe cabdikariim macalin bashiir ayaa soo xiray munaasabadda xarig jarka warshadda anigu waa guddoomiyaha degmada huurshe waxaan maanta xarig ka jaray warshadda caafiga ee xareed water combany waa warshad soo saaraysa biyo nadiifa waxaan u mahad celinahay ganacsatada degmada huurshe ee maalgashatay warshadan caafiga ee xareed water combany sidoo kale waxaan u baaqayaa ganacsada kale ee qurba joogta ah inay ku daydaan oo ayaguna maal gashaan deegaankooda iyo dadkooda